hannaankan oo ah mid ku cusub bahda garsoorka ayaa noqon doona mid dhinac socda nidaamkii hore feelasha loogu keydin jiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan brofeser aadan xaji cali axmed ayaa v o a u sheegay in loo sameeyey si ay u fududaadaan shaqada iyo weliba tixraacooduba nidaamkani waa nidaam tijaabo ah oo aanu doonayno in marka hore maxkamadaha lagu bilaabo oo in systemkii beberwega ahaa ee waraaqaha ee faylkii systemkii haadhka ahaa ee gacanta lagu qaadayay in mustaqbalka nidaam baal socda oo electroniga in la sameeyo marka si ay shaqaduna u fududaato track recordka ama waxaan in la helo la dabagalo oo qofkii dee dacwadda dhinac ka ahaa xeeraalintii oo kale maxay hayday looyaradii difaacayay si fudud ay u ogaan karaan qaybaha kala duwan ee maxkamadaha oo si maalinlaha uga garnaqa dacwado kala duwan ayaa la filayaa inay gacan ka siiso xafidaadda iyo weliba kaydinta dukumentiyada kala duwan iyo weliba galdacwadeedkooda cali suudi diiriye waa guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka maroodijeex waxaana inoo sharaxayaa sida ay uga caawinayso shaqadii ay wadeen waxa weeyaan dacwadaha gal dambe oo lumaya ma jiri doono maxaanku idhahda dacwadda halkii dacwaddu waxay yeelanaysaa meel loogu soo hagaago maxaanku idhahdaa dacwadda meel loogu soo hagaaga yeelanaysaa waa xafidnaanaysaa systemkii wuxuu noqonayaa system electroniga maxkamadaha wada shaqayntoodiina wuu sahlayaa waana ka fudud yahay qaabkii ahaa maxaanku idhahdaa fayl waraaqaha iyo faylkii maxaanku idhahdaa wuu ka fudud yahay si yaroo fudud baa lagu wada xidhaya xitaa maxkamaduhu ay isugu soo gudbin karayaan aad iyo aad buna xagga maxaanku idhahda xafidaadda iyo xagga dhinac walba waxbuu ka taraya xagga cadaaladda hannaanka kaydinta oo ah udubdhexaad ka habsama socodka maxkamadaha ayaa awal nuqullada dacwadaha iyo weliba wixii xoga lagu xafidi jiray qaybo gaara kaydinta hase yeeshee nidaamkan ayaa noqonaya mid ka sahlan kii hore maxamed mustafa ibraahim waa maamulaha waaxda xogta maxkamadaha ee maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex kana mid ah howladeennada loo tababaray nidaamkan waxaana inoo sharaxayaa sida ay u adeegsanayaan markii hore waxaa loo ururin jiray geelka magaciisa iyo macluumaad yaro koobanoo shan ilaa afar nooca ayuunbaa lagu kombyutarka la dudin jiray iminkana macluumaadkii oo dhammaystiran ilaa maalintii la bilaabay faylka ilaa maalintii la dhammaystiray ilaa inta maxkamadaha kale oo wada gudbayo ilaa ta sare ilaa ta hoose ayaa mid walba macluumaadkeedii si gooniya loo gelinaya kadib baa faylka halkii uu ku joogsado lagu joojinaya markii horena faylku waxaa la dhigi jir arkiifida marka imika macluumaadka oo dhammaystiran haddii imka faylka la waayo oo laga waayo halka macluumaadkiisi waxay ku hoodsan yihiin serfarka si yaroo fudud baa loo soo baari karaa walow ay maxkamaduhu adeegsadaan tiknolojiyadda casrigaa balse inay keyd ahaan u adeegsadaan ayaa ah mid ku cusub haddaba muxuu nidaamkani ku soo kordhin karaa hawsha garsoorka ee iminka socota waa kan mar kale guddoomiyaha maxkamadda sare brofeser aadam wuxuu ka tarayaa horta xagga degdega dacwaduhu spitralka waxaa loo yaqaana degdega aad buu wuxuu ka tarayaa oo halkii de awal lagu habsaami jiray in systemki waa la fududaynaya mustaqbalka haddii waxaana hirgalaan oo ay noo dhamaystiranto shayga labaad wax ka tarayaan waxa weye hufnaanta qofkii intuu waqti badan ku bixin lahaa markiiba si fudud baa loogu ogaanaya ta kale eeg maxkamadan sare supreme courtka hargeysay fadhida inkastoo iminka maxkamadaha guurguura aanu gobol kasta tagno oo aanu kordhinay oo iminka dacwadaha noo yaallay gobolada ka yimaada ay aada u yar yihiin laakiin haddana dee goboladii rafcaan baa laga soo qaataa in markaa iyaga laftigoodu qofku isagoo tog dheer jooga ama awdal jooga ama sanaag jooga ama sool jooga ama saaxil jooga magaaladu doonaha joogo gobolku doonaha joogo inuu halkaa kasoo ogaado macluumaadka maxkamadii sare dacwadaasi yaa haya ma mudaysan tahay yaa ku qoran garsoorayaashay baa ku qoran goormay ku qoran tahay inuu halkaa kasoo ogaado si ugu soo talagalo halka la doonaya in la hiigsada waa halkaa hawshan oo ah mid garsoorka lagu tijaabinayo ayaa haddii ay guulaysato la filayaa inay iyagana si una anfacdo hay-adaha kale ee dawliga ah sida laanta socdaalka oo si sahlan u heli karta qofka dembiilaha ee gudbaya amaba soo gelaya waa sida uu qaba guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan brofeser aadam xaaji cali waxaa laga yaaba mararka qaarkood qof mar hore qof dembiilaha ama la xayiray inaanu waddan ka bixin inaanay systemku dhaqso u gaadhsiinin dabeedna uu ka baxo xuduudaha ama airbortka ka dhoofo ama xuduudaha kale ha ka baxo mararka qaarkoodna waxaa dhacda qof muwaadin oo inta mar la xayiray haddana xuquuqdiisii loo soo celiyey oo xayiraaddii laga qaaday ayaa laga yaaba inay muddo sii taalo xayiraaddiisii dabeedna ay mushkiladu ku dhacdo oo la xanibo marka taas oo kale in hadduu nidaamkan hirgalo si fudud bay iyaguna uga faa'idaysanayaan uga wada shaqeynayna cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa